It's barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barhkii subaxnimo waa maalin arbaca afariyo tobanka ogost labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure
qodobada dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada gaalkacyo lagu qabtay wacyigelin ku saabsan tacadiyada ka dhanka ah dumarka tacaddiga gabdhaha loo geysta wuu fara badan yahay wiilasha dhallinyarada ayaana geystay inta badan waxa weye wiilku magacaas isaga ah uu la darsay inuu ka digtoonaado ayaan rabnaa gabadhu waa gabar walaashaaya waa hooyada gurigii tii kuu dhexaysay waa gabar war gabar meelaad ku cambaaraysa ama aad ku caydo ama gacanta adigu geysid ma leh waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhallinyaro badan oo ka qayb galay toddobaadka dhaqanka ee lagu soo bandhigay jaamacadda golis faraceeda magaalada laascaanood
heesihii aan idinkugu talagalnana waxaa ka mid a
codkaasi cabdiholan iyo dabcan ikraan caraale oo ku lamaan xagga dambe ee barnaamijka ayaynu ku dhagaysan doonaa marka horese wararkii caalamka oo kooban wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in laba qarax lala beegsaday ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada awdheegle qaraxyadan ayaa la sheegay in loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana lala beegsaday kontaroolada ciidamada ee ku yaala awdheegle qaraxyadan ayaa la sheegay in dagaal culus kadib uu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa ururka al-shabaab wararku waxay intaasi ku darayaan inay jiraan dhimasho iyo dhaawac warar hordhaca oo ay v o edu heshayna waxay sheegayaan in ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo wariye u shaqaynayay mid ka mid ah idaacadaha dowladda amaba wariyaasha idaacadaha dowladdu ay ku dhinteen weerarkaasi saraakiil kale oo gobolkaasi ku suganina waxay v o eda u sheegeen in magaalada awdheegle ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada dowladdu
maamulka garoonka duuradaha ee hong kong ayaa sheegay in garsoore uu soo saaray uu siiyaa amar kumeel gaar ah oo markaas lagu xadidayo dibadbaxayaasha ka dhanka ah dowladda ee curyaamiyey garoonka oo isaguo ka mid ah garoonnada ugu mashquulka badan dunida amarkan ayaa faraya dibadbaxayaasha inay ku dibadbaxaan meel loogu talagalay dibadbaxyadan ayaa waxay horseedeen in dowladda iyo maamulka garoonka duuradaha ay shaqaalo badan guryahooda u diraan islamarkaasina la joojiyo dowladihii ka haadayay garoonkaasi iyo kuwa ku soo degaya
maalin wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay in ka badan boqol dhallinyaro ah ayaa ka qayb galay kulan lagaga hadlayay tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxeed macalin isaaq kulankan oo ahaa mid looga hadlayay tacadiyada loo geysta haweenka ayaa waxaa loo qabtay ku dhowaad boqol dhallinyaro ah oo laga soo kala xulay qaybo ka mid a xaafadaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulanka wacyigelinta dhallinyarada oo socday muddo saddex bilood ah ayaa gunaanadkii dhalintii ka qayb gashay waxaa isla qireen in dhibaatada loo geysta haweenka ay tahay mid taabanaysa qofkii dhibtu ay ku dhacday islamarkaana loo baahan yahay in si isku mida looga wada hortago qaar ka mid a dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka ayaa waxa ay ka warrameen tacadiyada loo geysta haweenka iyo sida looga hortegi karo runtii intaan qaadanaynay tiimka kan waxaan kusoo baranay inaan dadka wacyigelino sidoo kale waxaana soo jiitay runtii dhibaatooyinka fara badan ee loo geysto hablaha soomaaliyeed sidaa u nahay dhallinyarada soomaaliyeed gabdhihii wiilal iskugu jirno runtii waxaa damqasho iyo dhibaato weyn ugu keenaysaa inay hablo soomaaliyeed maalin walba dhibaato loo geysto tacadiya loo geysto runtii taas baa anaga meelxu naga taabatay tan soomaali dhaqankeed soo jidheenka gaarka seefaha adag baa lagu soo sagootiyey tacadugu ma fiicnee ka tillaabsado tur tayayntiyo tacliintiyo tiiraan jabayn iyo tusaalihii cilmiga iyo tawstuna ma fiicnee tacadugu ma fiicnee ka tillaabsado tuur dadka waxaa ku jiro hal iyo laba xun laakiin dadka dhammaantooda ma wada xuma ragga dhammaantooda ma wada xuma ee waa mid iyo labo oo ilaahay qanaacada ka qaaday kaasna waxaan ilaahi subxaana watacaala uga baryeynaa in ilaahay qanaacada
runtii wax la aqbali kara maahan gabarh soomaaliyeed in lagu xadgudbo sharafkeeda iyo karaamadeeda iyo mustaqbalkeeda waa waxaan marna la qaadan karin in marka bulshada la isku keeno laga dhaadhiciyo in nidaamkani uu yahay nidaam aan jirin yacni waa wax gaara sababtoo bulshooyinka haddaan la isku keenin oo la wada hadlin dadku qoloba meel bay joogtaa
marka horeeto barnaamijka ujeedkiisa horta wuxuu ahaa in bulshada jawi fiican loo sameeyo in bulshada loo abuuro jawi fiican ay ku wada hadlaan ay wax ku wada wadaagaan in loo sameeyo sidaan ognahaba bulsho walba waxay leedahay caado iyo dhaqan dhaqankeena maadaama annaga aan muslimiin ahana boqolkiiba boqol waa dhaqan wanaagsan laakiin waxaa jira caadooyin waxyeelo leh oo ka jira bulshadeena sida gudniinka fircooniga ah oo kaleeto waxaa kaleeto ka jira guurka qasabkaa kaleeto in gabadhii guur lagu qasboo kaleeto iyo waxyaabahaas waxyaabo la mida iyo waxyaabo tacadi layihahdo sida kufsigoo kaleeto baashi maxamed warsame oo ka socday dhallinyarada gobolka mudug ayaa sheegay in aan la aqbali karin dhibaato loo geysta hablaha soomaaliyeed
tacadigu wuxuu ku dhacaa haweenka ayuu ku dhacaa waxaana geysta ragga markii wacyigelin laga hadlayana waxaa wacyigelinta loo jeediyaa ragga loo war saas ha yeelinina war haweenku haweenkiinni war waa hooyooyinkiin war waa walaalihiin intaba ragguma mooga waad ogtihiinoo halo qof oo xun wuxuu sameeyo inta kaleu marsanaya marka waxaan eran lahayn dumarka marna walaalaheen ah marna hooyooyinkeen marna xaasaskeenni marna kabdhaheenni ah inaysan ragga isku meel ka wada dhigin ninka qofka xunnaa meel looga soo wada jeesto qodob walba oo quseeya tacadiga dumarka aniga koobaan ahay waxaa weeyaan marna ma ogolaanayo arda macalin cumar guddoomiye ku-xigeenka haweenka degmada gaalkacyo dhanka galmudug ayaa ka waramaysa sida loogu baahan yahay in looga hortago tacadiyada ka dhanka ah haweenka waxa weeye soomaaliya o dhan baa dhiban runtii markii la rabo tacadiguna uu ku dhiban yahay waxa weeye tacadiga gabdhaha loo geysta buu fara badan yahay wiilasha dhallinyarada ayaana geystay inta badan waxa weye wiilku magacaas isaga ah oo uu la darsay inuu ka digtoonaado ayaan rabnaa gabadhu waa gabar walaashaaya waa hooyada gurigii tii kuu dhexaysay waa gabar war gabar meelaad ku cambaaraysa ama aad ku cayda ama gacanta adigu geysid ma leh waxaa laga yaabaa ayadiioo ilma sidato oo shaqaynaysa haddana qaar ragga qaarkood inay gacan ula tagaan ayadana waa mucjisada maanta aan aragno aan la yaabnay waxa weeye gabdhaha inaa ilaalisaan inaa xaq dhowrtaan inaa meel ay joogaanba aad iska aad tixgelisaan gabar wiilkii wax u dhiba aad arta gabdhihii waxaa lagu arkay iyagoo wax baranaysa iskuulkii siday ugu maqnayd ayadoo xaamilaha oo dhalay oo aawa wiilkii hoog weeday sidaan kugu galay waaba kala tagnay si kastaba kulamada dhalinta looga wacyigelinayo joojinta dhibaatooyinka loo geysta haweenka ayaa muddooyinka lagu qabanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug tan iyo wixii ka dambeeyey markii gaalkacyo ay ka dhaceen tacadiye isugu jira kufsi iyo dila loo geystay gabdho yaryar oo aan qaangaarin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
waa hagaag dhegaystayaal haatana kusoo dhawaada heestii xasil iyo codadka ikraan caraale iyo cabdi holan
wax kuuxu sheegay cawlayda dumara laga soo xigsaday wax kuuxu sheegay cawlayda dumara laga soo xigsaday laga soo xigsaday وحشوكايو اسحقاكاو الفحول عين روحي شاطري روحي شاطري وحشوكايو اسحقاكاو الفحول عين روحي شاطري روحي شاطري حديقة حديقة عويري حقي حديقة حديقة عويري حقي عايو حمدادا عبشي ماذا تنفع إيقا حرفتي رو حقاقو حسيري حسيري حسيري حاسكيكي نقول حدقة حدقة عويني حقي حدقة حدقة عويني حقي عايو حقادة عجي ماذا تنفعل إيقا حرفتي روح عدقو حسيري حسيري حسيري حاسكي نبوح isla bedelay cajada marka caluraabi helikeena wacan xakistaba kaday xakistaba kaday dul xariiba igu kaa xidhane dul xariiba igu kaa xidhane ayo xantada cajimada firfaan iga xaraftiro adagoo xasile xasile xasile xaaskaygi noqo dol xariiraba igu kaa xidhane dol xariiraba igu kaa xidhane
degaan caraali ee cabdiholan ayaa heestaasi ku luqeynayey dhowaan waxaa jaamacadda golesh xarunteeda magaalada laascaanood lagu soo gebagabeeyey bandhigga toddobaadka dhaqanka soomaalida oo jaamacaddu ay qabato sannad walba kaasoo ay ka qayb galeen dhallinyaro badan sida warbixintan uu ku eegayo waryaheena gobolka sool cabdikariim olol xabsatooy kabadeey xadhig mahreebay allow bilis xilkeeda qaariyey xaabadii jiilbay iga xambaartay allow bilis xilkeeda qaariyey jaamacadda gulis ee ku taalla magaalada laascaanood ayaa waxay qabataa sannad kasta bandhigaya hiddaha iyo dhaqanka qaybihiisa kala duwan haynansho khaliif yiimaan xafiiska xidhiirka dadweynaha iyo madaxa dhaqanka ee jaamacadda gulis ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa v o a waxay wax ka weydiisay muhiimadda uu leeyahay kulanka dhaqanka ay sannad kasta qabtaan kaasoo lagu soo bandhigo waxyaabaha dhaqanka soomaalidu hore u lahaayeen oo si weyn loo xusuusiyo dhallinyarada jaamacadda dhigata iyo guud ahaan kuwa gobolka sool
waad mahadsan tahay adiga dhammaan v o a na waa idiin mahad celineenaa sida aad noogu soo booqateen xafiiska jaamicadda haddaanu nahay jaamicadda golis waa sanadkii saddexaad ee xidhiidh ah ee aanu xusanno barnaamijkan si aanu kor ugu soo qaadno dhallinyarada jiilka dambena aan u xasuusino baldhaqankii wanaagsanaa ee ay soomaalidu lahayd hadday cunto ahaan lahayd hadday dhismo ahaan lahayd hadday hees ahaan lahayd hadday hu la xidho ahaan lahayd dadkuna ay bartaan kuna baraarugsanaadaan bal ka waran waxyaabahaad suulan kartaan dhalinyaradu way ka faa'iideen maadaama aysan miyigan hore u arag wax badanoo dhaqanka aan aynala qabsan walaal waad mahadsan tahay jaamacad ahaan uma dhisnin oo keliya ardaydu inay kalaasaad galaan oo keliya waxaanu samaynaa ardayda siinaa activitiye kale oo ay dadkooda iyo deegaankooda ay wax kusoo kordhinayaan sida activitigan ama waxqabadkan haddeer oo kale ee hidaha iyo dhaqanka waxyaalaha odhan karo ardaydu waxbay ka bartaan marka aqal soomaaligii lasoo qaadayo oo kale wuu qaybo badan yahay oo cilmi weyn oo fara badan baa ku duugan shay kastana meel buu aqalka ka galaayo ka leeyahay haddii bosishinkii uu lahaa aan la geynin aqalkii sida ay aaduma dhismayo heesaha dhaqanka hees howleedadu iyo heesaha kale midiba qeyb gooniya iyo howl gooniya qabataa kulanka dhaqanka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ardayda jaamacadda gulis ee faraceeda magaalada laascaanood a ku yaala ardayda ayaa waxay dhigtaan kuliyadaha kala duwan nawe maxamed cismaan waxay barataa kuliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta nafaqada waxay v o a u sharaxaysaa waxyaabaha dhaqanka ay ka baratay inta kulankan bandhiga ee jaamacadda gulis ee xarunta magaalada laascaanood ay waday waxaanu qabanaa sanad walba xaflado hidaha iyo dhaqanka jaamacadayada ahaan oo ardayda iyo dhalinyarada gobolka sool iyo soomaali weyn oo dhanbe aan ku baraarujinayno maadaama dhaqankeenii soomaaliyeed uu gabaabsi galay oo la ilaaway tusaale ahaan oo kale dee inagu adigu waxaad dhigataa caafimaadka bal ka waran hablaha dhallinyarada adigoo kale aan horey u arkin ee barnaamijkan jaamacadda gulis ee magaalada laascaanood ay soo agaasintay marka aad baan uga barnay horta afhabka aqal soomaaliga loo dhiso loolkii iyo dhigihii iyo udubkii iyo hararadii lagu soo diday iyo aloolkii iyo waxaaso dhan baanu ka baranay habka xeedhadii loo xidhaya baanu baranay waayo maamooyinkeena hore ay yaqaanay habka xeedhooyinka loo xidho waxaanu kaloo soo bandhignay habka caanaha loo culiyay baanu baranay marka waxaan dhihi karnaa waa cilmi naga maqnaay oo nagu soo kordhay maadaama adigu aad qayb ka ahayd waxaa jira gabdho iyaguna heesaha oleedyo soo bandhigay oo akhrinayay oo baraha bulshadoo kale lasoo dhigay iyagoo hararadii samaynaya walaahi waxay ku ahayd markay arkeen hablihii oo xeeshawleedadii qaadayo oo haantii culayo oo kabadii samaynayo oo hadhuurkii tumayo oo heese fara badan baan horta meesha kusoo bandhignay oo aada isugu jira hase haatee anugu waxaan ku qornaa heestii kabadoo kabadii baanu sameynaynay marka runtii heese fara badan baanu kusoo bandhignay waxaa ka miday xabsatooy kabadey xadhig mahreebay allow bilis xilkeeda qaariyey xabadii tiilbay iga xambaartay allow bilis xilkeeda qaariye cabdilaahi quulla khalaf waxa uu ka mid yahay ardayda dhigata jaamacadda golisa qaybta magaalada laascanood waxa uu ka warramayaa bandhigani iyo dhallinyarada isaga la midkaa waxyaabaha ay uga dhigan tahay iyo waxa ay sanadkani ka faa'iideen barnaamijkan waxaa qabta jaamacadaha golis oo dhan meel kasta ay ku yaaliinba barnaamijkan cusub ee iminkana laka wareysanaya laakiin waxaa qabatay jaamacadda golis university laascanood ku taala sidaas tale barnaamijka intaanu diyaarinaynay waxaa iskala qayb qaatay jaamacadda iyo ardayda isku duuban oo si qurux badan usoo bandhigtay intaa aan waxa loo yaqaano barnaamij ku dhex jirnay howl adag oo kastaa nagu timaada waxaanu ka duulanay mahamiyagoogu ahaa inaan bulshada usoo bandhigno wax qurux badan oo dhaqankii ku saabsan tusaale waxaanu soo bandhignay wax kastaoo dhaqanka ku saabsan hadday tahay waxa loo yaqaano dhanka dumarka waxay heese qaadayeen aqaladii kabadii haantii ciirta ahayd sidoo kale waxaa loo yaqaano haddii dhaqanka waxaa loo yaqaano tahay ragga geeliya loo heesayo waxaanu soo bandhignay fardaha heesahoodii waxaanu soo bandhignay geeliya la waraabinayo heesaha laba loo qaybiyo run ahaantii wax fara badan baan ka bartay laakiin waxyaabaha aan la siiyaabay waxaa ka mid ah heesta kabada sida loo qaadayo quruxda badan waxaa kasii mida geela sida loo waraabinayo kale run ahaantii koorta hasha xidhato ruubgaalkii ciirtiiba meeshii lagu bixinayo marka dhaqankii oo dhan run ahaantii waxaan niyaddeeda kusoo dhacday in bil kastaba la qabto aan laga dhigin sanad keliya
warbixintaasina waxaa noogu soo diray gobolka sool waryaheena cabdikariim olol
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
hagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanaha ciyaarihii waxaa u diyaaraa axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno kooxo aad looga yaqaano qaaradda yurub ayaa laga reebay tartanka champions league ee xilli ciyaareedka soo socda oo lugtii labaad ee kulamada israfreebka ahaa xalay la ciyaaray waxaa kooxaha haray ugu caansan kooxda f c borto oo koobkan mar horey u hanatay waxaana reebtay kooxda cransdor loo yaqaano kadib markii ay ka adkaatay ciyaartii ay shalay waday ciyaareen kooxda f c borto ayaa waxaa looga adkaaday laba gool iyo saddex gool iyadoo weliba lagu ciyaarayay garoonkeeda sidoo kale waxaa la reebay kooxda celtic oo iyana ay ka adkaatay kooxda la yidhaahdo c f r clutch waxaana lagu reebay saddex gool iyo afar gool markii looga adkaada hase yeeshee celiska guud ee labada kulan ayaa waxaay ku hartay kooxda celtic afar gool iyo shan gool olombiakos ayaa soo baxday kadib markii ay ka adkaatay kooxda istanbul basakshir halka kooxda ayax ay sidoo kale soo gudubtay kadib markii ay ka adkaatay kooxda powerk kooxda dinamo zegreb ayaa iyana afarii eber dirtay kooxda frankvaros waxaana ay u soo gudubtay koobka horyaalada qaaradda yurub waxaa sidoo kale soo baxday kooxda kalaab gruuj ee dalka belgium oo ka adkaatay naadiga dinamo kiev halka kooxda f c copenhagen ee dalka denmarkna ay reebtay kooxda caravena zevenda dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta manchester city ayaa waxa ay ka baxsatay in la saaro ganaax xagga soo iibshashada ciyaartooyda ah kadib markii ay ku xadgudubtay xeerarka kubadda cagta fifa ee la xidhiira soo iibsashada ciyaaryahanada da'da yar kooxda haysata horyaalka brimier leaga ayaa waxaa lagu ganaaxay lacag dhan saddex boqol iyo toddobaatan kun oo lacagta swiss franka ah waxaana la sheegay in ay ku xadgudubtay qodobka sagaal iyo tobanaad ee xeerka fifa ee da'yarta kooxda city ayaa waxaa si kastaba wajahaysaa eedeemo kale oo ku saabsan inay ku xadgudubtay xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub uefa ee ku aadan qiimaha ay qarash garayso xilli ciyaareedka oo la sheegay inay lacago badan ka qalisay taasi oo suurtagal ay tahay in haddii dembigeeda lagu helo laga ganaaxo ciyaaraha koobka horyaalada yurub ee uefa champions league xubinta ciyaarahana waa naginta
degeystayaal intaa haddaynu kaga nimaadno ciyaarihii iyo axmed cali sheekh haatanna dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa waa heesta gorgor iyo fanaanka axmed rasta hagaag heestaasi axmed rasta uu ku luqaynayey ayaa ugu dambaysay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa ibraahim daandurayey sahre ciidla nuuroo idinla sidaayo nabadgeliyo ismaqal dambo xiisale